رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaa inoogu dambeeyey baabu ducaa'i ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qaala almualifu raximah اllah fiihi masaa'il jaariya majruurkaasi fiida iyo damiirka jaariya majruurkaasi waa khabarkii oo muqadam ah masaa'iluna waa mubtadihii oo muakhara macnuhuna wuxuu noqonayaa masaa'ilu masalooyin baa fiihi ay kaa-inun fiihi baabkan ku sugan yacnii fawaa'idda adilada laga qaadanayo ayuu wax ka sheegayaa fawaa'iddaasina inta badan towxiidka iyo wixii ku saabsan kitaabkaay u badan tahay fawaa'id kale oo adilada laga fahmayana wuu ku daraa mararka qaar qaala wuxuu ihi aluulaa masalada koowaad waxa weeye ana adacwata ila allah xagga ilaaha in dadka loogu baaqa طariiqu man itabaca rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qofka rasuulka ilaahay raacay waddadiisii weeye waa waddadii cidda rasuulka raacday calayhi الsalaatu wasalaam waxaana u daliila aayadda qur-aanka ah qul haadihi sabiilii adacuu ilى اllahi calىa basiirati ana waman itabacanii aayaddaasaa laga qaatay ka aayadda waxaa laga faa'iideysanayaa cidda rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam itibaaciisa iyo raacistiisa ku sifaysani inay tahay cidda laba arrin la timid arrinka koobaad waxa weeye addacwa ila allah arrinka labaadna waa albasiira dacwatu calaa basiira in dacwaddii lala yimaadiyo dacwaddaasi basiiro iyo cilmi inay ku dhisnaato haddii qofku cilmigii uu hayo laakiin dacwaddii aanu ku qumin oo aanu la iman itibaaciisii rasuulka uu raacayo calayhi الsalaatu wasalaam sax maaha oo naqsi baa ku jira haddii qofku waxa weeye dacwaddii uu la yimaado iyadoo cilmi iyo aqoon aan u lahayn waxaanuu dadka ugu yeedhayo markaana itibaaciisii waxa ku sugan isagana naqsi oo si saxa rasuulkii calayhi الsalaatu wasalaam uma raacin bal itibaaca rasuulku wuxuu ku xasilayaa labada arrin inuu qofku ku wada sifoobo athaaniya masalada labaad atanbiihu waa baraarujinta la ysku baraarujiyey cala اlkhlaasi lilaahida ikhlaasku waa inuu qofku camalkiisa ilaahay jala wacalaa u barax tiro oo riyaag iyo istuskiya wixii la mida uu iska ilaaliyo lianna kaiira maxaa yeelay dad badani low dacaa ila lxaqi xaqa hadday dadka ugu yeedhayaan fa huwa yadcuu wuxuu ugu yeedhayaa un dadka ilaa nafsihi naftiisunbuu xaqiiq ahaan ugu yeedhaya waxaa markaa ikhlaaskana laga qaadanayaa isla aayadda adacuu ila allah ila allah baa ku soo aroortay ilaahay uun xaggiisaan dadka ugu yeedhayaa laa ilaa hayri cid kale maya naftiisana dadka ugu yeedhi maayo mukhliska ahi cid kalena ugu yeedhi maayo ilallaahi unbuu ugu yeedhaya ikhlaaskuna waa mid waajiba cibaadooyinka o dhan oo cibaadaadka la guto ee ilaahay loogu dhowaado dhammaantood waxay u baahan yihiin alikhlaas qofku ilaahay dartii inuu la jeedo iyo almutaabaca oo ah inuu rasuulka kaga dayda calayhi الsalaatu wasalaam shardu qabuuli sacyi an yajtamica فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافقا شرع الشرع الذي ارتضاه واتاه أدبا وحو مؤلف كتل مامي دعوة ضد بدني أي فافنا يعني إن إخلاص ترى أي قشو وقفك يساقو شيء وناكسن ددك وشيقاي وحنا وديد يا لغيابا qastigiisa iyo ujeeddadiisu inaanay ahayn ilaahay dartii iyo dadku ilaahay ha ka baqaan ilaahay ha bartaan ilaahay ha ku xidhmaan ilaahay ha caabudaan inaanu qastigiisu sidaa ahayn ee ujeeddadiisu ay tahay adigu aada soo shaacbaxdid adiga ha lagu barto nin caana aad noqotid nin odaya aad noqotid in dadka dhexdooda weji iyo muuno iyo qiimo kule aada noqotid yacni qofku inuu dhankaa ka eegayo oo uu noqdo qof isagu danaysanayo noocaasina waa ikhlaas daro dacwadiina bilaa baraka ayay ka dhigaysa ciyaadan billaah waanaynu soo maray salafka iyo dadkii wanaagsanaa inay arrinkaa aada uga fogaayeen athalitha masalada saddexaad ana albasiirata basiiradaasi qur-aanka lagu sheegay min alfaraa'idi faralyaalkay ka mid tahay sababtuna waxa weeyaan basiiradii waxaa ilaahay shardi uga dhigay dacwaddii oo dacwadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la imanayay atbaacdiisuna ay la imanayaan waa addacwa calaa basiira dacwaddiina addacwa ila allahna waa faral basiiradii aanay ka maarmahayne ay u baahnaydna faral bay noqonaysaa kolka si kale haddii loo dheego loo dhigo sheekha cabdalla duweysh raximah ullah sharaxa masaa'ilka kitaabu towxiidka isagu wuxuu odhanayaa ee atbaacda rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka ahlubasiiraha baa lagu sheegay ee dacwadoodii basiiro ay ku dhisan tahay cidda aan sidaa ahayn een basiirada ahaynina xaqiiqatan dadka rasuulka raacay ka mid maaha waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa basiirada inay faraltay waayo raacista rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa faral raacista rasuulkuna waxay ku xaqiiqoobaysaa oy ku dhawoobaysaa in basiiro qofku uu ku sifaysan yahay dacwaddiina uu la yimaado marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa inay muhiimtay alraabica masalada afraad min dalaa'ili xusni towxiidi waxyaabaha ina tusaaya ee tilmaamaya wanaagga towxiidka waxaa ka mid ah annahu tansiihu اllahi tacaala can اlmasaba inuu yahay ilaahay oo laga hufaayo can ilmasabati naqsiga iyo cayda oo towxiidka iyo keliyeynta ilaahay cibaadada loo keliyeynayaa xaqiisa loo gaar yeelayaa waa ilaahay jala wacalaa oo laga hufaayo naqsiga iyo masabada iyo inuu markaa makhluuqii la garab dhigo ama wax lala siiyo waxaana u daliila wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin wasubxaana allah ilaahay baa xumo oo dhan ka fog oo qul baa dee markaa aayadda ugu horeysay marka waxaa tidhaha wasubxaana allah ay tansiihan lilah cama laa yaliiqu bih can an yakuuna lahu shariik waxaa tidhaha ilaahay baa ka hufan wax kastoo aan markaa u qalmin waxyaabaha ilaahay ka hufan yahayna waxaa ka mid a inuu shariik yeesho cid markaa la wadaagta mulkiga ama cibaadada wamaa ana min almushrikiin markaa mushrikiinta ka mid ma ihi waxay taasi tilmaamaysaa shirkigu inuu yahay wax xun oo ilaahay ka nasahan yahayoo waxa weeye qariban towxiidkuna uu yahay ilaahay jala wacalaa oo la nasahayo waayahay markaa towxiidkii oo ah cibaadada ilaahay in loo gaar yeelaa waa arrin fiican oo laysamray oo qurux badan oo wanaagsan alkhaamisa ana min qubxi shirki foolxumada shirkiga waxaa ka mida kownahu masabatan lilah ahaanta uu yahay cay ilaahay la cayayo iyo naqsi iyo dhantaalnaan ilaahay jala wacalaa loo tiirinayo waayo waxa u daliila wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin waaya markaa sideedaba shirkigu waa xaqii ilaahay jala wacalaa khaaliqa ah ee kaamilka ah ee u gaarka u lahaa ayaad makhluuq la siinaysaa marka allihii khaaliq ahaa baad makhluuq la simaysaa ood waxyaabihii ilaahay keligii mutaystay wax ka mida kala simaysa taasina waa tamhiilu lkhaaliqi bilmakhluuq khaaliqii baad makhluuqii ku shabahaysaa ama kala mid dhigaysaa arrintaasina waa arrin waxa weeye foolxumo ah oo liidata weeye markaa shirkigu aada iyo aada buu u liitaa asaadisa masalada lixaad wa hiya min ahamihaa kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay ibcaadu lmuslimi qofka muslimka ah waa in laga fogeeyo oo laga durkiyo can ilmushrikiina gaalada lianlaa yasiira minhum si aanu uga mid noqon walow lam yushrik shirkiba yaanu samaynine yaanu shirkiba samayne nuskhadaha qaarkood waxaa idiin qoran laa yasiiru minhum laakiin waxaa ka fiican nuskhada odhanaysa lianlaa yasiira minhum saanu uga mid noqon waxaa laga qaadanayaa aayadda qur-aanka ah wamaa ana min almushrikiin ay lastu minhum walaa hum minii wa ana minhum barii wa hum minii bura'aa shaqo kuma lihi iga mid maahana ka mid ma ihi beri baanu kala nahay oo kuwa aada baanu u kala fognahay marka waxaa halkaa ku jirta kuma fila qofku inuu idhaahdo anigu ilaahay baan markaa keliyeynayaa qof muslimaan noqonayaa islaamnimadaan qaadanayaa bes bal waxa waajibah inuu ka beri noqdo diimaha kale ilaahay jala wacalaa keliyeyntiisu keligeed inay xaq tahayna uu qiro waxaa kale oo saaran ani waxa weeye inuu ogaado diimaha ka soo hadhay diinta islaamku inay baatil tahay ilaahay baa yidhi ina addiina cinda allahi alislaam ilaahay baa yidhi jala wacalaa waman yabtagi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin marka diinta islaamka oo keliya xaq ah ilaahay jala wacalaa in la keleeya xaq ah waxa alla wixii ka soo hadhayna waa baatil weeye marka kuma fila qofku inuu idha anigu qof muslimaanay qof muwaxidaanay laakiin gaalada yahuudiya kiristaanka iyo kuwan ma gaalaysiinayo eegada kuwan gaalaysiin maayo iyaguna dee diime samaawi oo samada ka soo degay bay haystaan anna dee diin samada ka soo degtay baan haystaa diintii nebi maxameda sidaa qofku inuu idhaahdaa kuma fila bal waxa waajibku a inuu beri ka noqdo diimaha aanta islaamka ahayn ee waagii horena dadka muslimiintii way yaqaaneen oo arrintaasi arrin agtooda aada uga cad bay ahayd laakiin wakhtigan dambe boqolkan sane ee u dambeeyey macalasafi shadiid waxaa soo baxay oo waddamada muslimiinta laga helayaa dad odhanaya anagu muslimiin baanu diinta islaamkaanu haysanaa laakiin dadka qaarkood inay iska qaataan taa yahuudiyadda iyo kiristaankiyo way u bannaan tahay oo kuwaana gaalaysiin maayo waa yahuud waa kiristaan diime samaawiya haystaan anigu markaa iyaga ma gaalaysiinayo iyaguna diin samaawiya haystaan ana mid samaawiyaan haystaa dee qof waliba tuu doono ayuu haystaa fa haadaa kaafirun billaahi alcadiim qofka sidaa aaminsan ama ku hadlay waa gaal weeye gaalnimadiisa wax shaki oo ku jiraa inaba aanu jirin taana walaalayaal waxaa u sababa jahliga towxiidka iyo masaa'ilkiisa iyo gaalada in laga beri noqdo oo taasi towxiidku uu keenayo jahliga lagaga sugan yahay ee dadku aanay markaa wakhti siinin aqoontii sharciga asaabica masalada toddobaad kownuu towxiidi awala waajibin kownuu towxiidi waa ahaanta uu towxiidku yahay awala waajibin waajibka ugu horeeya oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam mucaad markuu diray waa ka yidhi towxiidka ugu yeedh marka koowaad taasi waxay noo tilmaamaysaa inuu waajibka u horeeye yahay dii uu jiri lahaa waajib ka horeeya towxiidka towxiidka waajib ka horeeya haddii uu jiri lahaana dee isaga ku bilow baa mucaad odhan la rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucaad ku bilow ayuu odhan lahaa sidaa towxiidku u yahay ikhwaani awalu waajibin ayuu yahay aakhiru waajib waana waajibka u dambeeya oo rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam waa ka yidhi laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila اllah kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila اllah u laqima qofka waxaana lagu odhanayaa dheh laa ilaaha ila اllah dheh baa lagu odhanaya qofkao sakaraadku haya daad soo xaadirto sababtuna maxay tahay loogu laqimayaa waa si hadalkiisa u dambeeya laa ilaaha ila اllah waxa weeyaan markaa uu noqdo oo u helo fadliga weyn ee rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllahu dakhala اljanna athaamina masalada sideedaad annahu towxiidka ayaa yubda-u bihi lagu bilaabayaa qabla kuli shayin wax walba ka hor xataa salaa macaal salaada macaal salaada waxaa laga horeysiinayaa addacwa ila towxiid towxiidka in la isfaro oo la isugu yeedho waayo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi fainhum aطaacuu laka bidalika faaclimhu ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaat hadday towxiidkaa kaa aqbalaan oy kaa yeelaan u sheeg markaa ilaahay jala wacalaa inuu shan salaadood saaray marka towxiidkii baa la horreysiiyey macaal salaada isagaa ka horeeya qofkiina ikhwaani haddii towxiidkiisu aanu hagaagsanayn oanu saxnayn salaaduu tukaday waxbaba u tari mayso hadduu idhaahdo waan tukanayaa isagoo qabri u sujuudaya ama qof dhintay wuxu gowracaya ama makhluuq baryaaya oo ilaahay mooye cid kale waxaanay bixin karin weydiisanaya ama noocyada kale ee shirkiyaadka la imanaya waxba salaadiisu kaa tari mayso waajib waxaa in horta towxiidka loo hagaajiyo la idhaa ilaahay keliya iyo xaqa ilaahay keligiisi kaasay salaaduna ku hagaagaysa sideedabana waxa aan sax ahayn dadka dacwadda faafinaya ee dacwadda ka shaqeynaya inay idhaahdaan salaadaanu ka bilaabaynaa oo annagu salaada iyo markaa umuurta noocaasaanu ka hadlaynaa oo towxiidkii salaada ka horeeye laa ilaaha ila allahu ay sheegaysay mee waa khilaafiyaadoo ma galla annagu arrimaha taasi waxayna tusinaysaa dacwadda noocaasi inaanay ahayn dacwaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid waafaqsan waayo rasuulku towxiidku ka bilaabayuu dadka ka dhisay laga bilaabo markii ilaahay soo saaray ee suuradda la idhaha mudathir uu ku soo dejiyey iyo ilaa markii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam sakaraatulmowtku wahayey saynu axaadiidta ku gaarhi doono inta ka dhexla towxiidku dadka ugu baaqayo shirkigana waa uga digay xataa iyadoo dadku ay fahmeen oo ay isku duba dhaceen ayuu haddana rasuulku sii adkeynaya calayhi الsalaatu wasalaam waayo waa aslu اlusuul towxiidku weey ataasica masalada sagaalaad ana macnaa an yuwaxad allah ilaahay in la keliyeeyo riwaayadda sheegaysa macnaheedu waxa weeye hiya macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah kelmadda an yuwaxad allah macnaheedu waxa weeye macnaha ay leedahay shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qira laa ilaaha ila allah oo macnihi wuxuu u jeedaa riwaayad waxaynu ku soo maray falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila اllah riwaayad kalena falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu اllah labadaa riwaayadood waa isku macne oo midna shahaadadii unbay sheegtay midna macnihii shahaadaday sheegtay oo macnaha shahaadadu waa maxay waa ilaahay in la keliyeeyo marka riwaayaddani waa muhiim laa ilaaha ila اllah macnaha ay tilmaamaysay fasiraysaa macnaha laa ilaha illa lah tilmaamaysaa ma aha ilaahay bayna abuuray ilaahay bayna arsaaqay ilaahay baa koonka maamula sida aynu baabkan soo socda insha allahu tacaala ku buusho bixin doono ee waxay tilmaamaysaa ilaaha in la keliyo keligii la caabudo cibaadada keligii la siiyo keligii loo tukado loo sadaqeeyo loo xajo oo loo gowraco oo la tala saarto oo laga baqo ayay tilmaamaysaa kelmadani waa tahay marka macnaha tawxiidka inoo sheegaysa oo ifraad ullahi bilcibaada ah loogamana jeedo kelmaddan in la yidhaahdo un laa ilaaha ila allah bas oo macnaha loo jeeda maaha qofku mar hadduu laa ilaaha ila allah yidhaah inuu awel iyo aakhirba dhameeyey maxaa loo baahan yahay qofkan laa ilaaha ila allah lahay inuu macnaheeda fahansan yahay muqtadaheed iyo waxbay keensanaysaa oo waxaanay keensanaysaa uu ku camal falayo jahliga kelmaddan maanta dadka ay kaga sugan yihiin wuxuu keenay qofku isagoo a shahaadanayo laa ilaaha ila allah leh inuu haddana wixii ay diideysay ee kelmaddani ay meesha ka saaraysay la yimaado inta badan taa dadkayna ku kalifi maysa diinacayb iyo xaqa inaanay doonahayna ma ay necab yihiin ee waxa ku kalifaya jahli aljahlu biddiin laa ilaaha ila allah ayaanay dadki waxa weye macnaheedii si saxa u garanayn macnii badidoodii sidaa awgeed ba halkaa waxaad ka arkaysaa waajibka saaran ardayda iyo culimada iyo dadka xaqa garanaya inay laa ilaaha ila allah iyo tawxiidka dadka u bayaamiyaan iyo macnihiisa oo ay waajibkaa weyn markaa gudbiyaan alcaashira masalada tobnaad ana alinsaana qofku qad yakuunu inuu ahaadaa suurowda min ahlilkitaabi ahlulkitaabka mid ka tirsan wahuwa isagoo laa yacrifuhaa kelmadan aan garanahayn aw yacrifuhaa ama wuu garanayaae walaa yacmalu biha aan ku camalfalahayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad waa kan le ahlulkitaab baad u tegaysaa ee laa ilaaha ila allah ugu baaq taasina waxay inoo tilmaamaysaa laba mid unbaa xaalkoodu ahaa ama mabay garanayn laa ilaaha ila allah ama way garanayeena laakiin waanay ku camalfalahayn taasaa markaa keentay in loo baahdo kelmaddan in loogu loogu yeedho waayo hadday yaqaaneenna kuna camal falayeen dee waxa weeyaan markaa loo baahdeen in loogu yeedho waayahay marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qofku isagoo aqoon sheeganaya oo le waxbaan markaa aqaqaanaa ama akhakri ah inay dhici karta kelmaddan qaaliga ah ee aslul usuul inaanu macnaheediiba fahansanayn dad badan oo markaa wadaadda sheegan jiray ama ilaa hadda joogana xaalkoodu waa sida uu yahay yaqra'u tafsiir yaqra'u alxadiid waxbuu macnaynayaa waxbuu akhriyaya waxbuu markaa ka jawaabaya fiqigii buu wadaa haddana macnaha saxda ah ee laa ilaaha ila allah ay leedahay ma hayo hadii la weydiiyo meel kale oo isku taaraya ogaada oo arrintaasina waa arrinta keentay dadyawga muslimiinta ah dhexdooda inay ku faafto madaahiru shirki muuqaaladii shirkigu inay ku faafaan waxaa keenay macnihii laa ilaaha illa allah si saxaba aan loo fasirahayn oo dad badani macnaheedii dhabta ahayd aanay fahmin ee qur-aanku sheegaya xadiidku alxaadiya cashara tanbiihu cala atacliimi bitadriiji atanbiihu waa baraarujinta la ysku baraarujiyey cala tacliimi in wax loo baro dadka bitadriiji si tallaabo tallaabaa oo qunyar qunyar ah istab istab baa dadka markaa tacliinta loo qaadanaya maalinba cashar maalinba cashar mar lagu sii wada dayn maayo ka fudud baa laga bilaabayaa ka markaa culus baa loo sii gudbaya ama adag waxaana laga qaadanayaa xadiidka rasuulku mucaad uu diray wuxuu ihi shahaadada ugu yeedh marka hore hadday kaa aqbalaan salaada hadday kaa aqbalaan zakada mar qura waxaba isu wada raaci mu odhan oo dabada isugu wada qabo ee waxa weeye si tartiib tartiiba taa u sheeg hadday kaa aqbalaan taa hadday kaa aqbalaan taa tacliintuna waa sidaas oo waxa weeye mar keliya markaa lama sii wada daynaya dee saasaa loo bartaa ha hoostaa laga bilaabaa sare ayaa loo wadaa ahaaniya cashara masalada labiyo tobnaad albadaa'atu biاlahami falahami waa in lagu bilaabo markaa arrimuhu say u kala muhiimsan yihiin sidaasaana rasuulkeenu sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam oo wuxuu ku bilaabay towxiidka salaaduu ku xigsiiyey zakada ayuu ku xigsiiyey tarkiibka haddaba noocan ee albadaaءaة biاlahami faاlaham ahlulcilmigu waxay uga jeedaan marka ay isticmaalayaan sida halkanba sheekuu isticmaalay in dadka marka diinta loogu yeedha iyo halka ugu muhiimsan oo towxiidka laga bilaabo dabadeetana waxaa xagga ahmiyadda kasii hooseeya lagu sii xigsiiyo waxa kasii hooseeya xagga ahmiyadda lagu sii xigsiiyo saa loo wado oo halka kama kacdad ah oo towxiidka baa lagu horreysiinaya waay laakiin marka tarkiibka noocaasa luuqada carabiga loo eego macnaha ahlulcilmigu ay u jeedaan mid ka duwan buu bixinaya waay oo macnuhuu bixinayaa waxa weeye marka loo eego tarkiibka luuqada carabiga shay aada u muhiima in lagu bilaabo mid kasii muhiimsanna lagu sii xigsiiyo soo ma aragtid dee sidaana ahlulcilmigu ugama jeedaan eeg macnaha carabida uu ku yeelanaya tarkiibka noocani waa maxay shay aada u muhiima inta lagu bilaabo mid kasii muhiimsan in lagu sii xigsiiyo ma fahantay laakiin ahlulcilmigu markay isticmaalayaan macnaha ugama jeedaan ee waxay uga jeedaan shayga ugu muhiimsan in lagu horreysiiyo ka xagga ahmiyadda kusii xigee kasii hooseeya in lagu xigsiiyo tawxiid tawxiidka laga bilaabo salaadoo xagga ahmiyadda kusii xigta lagu sii xigsiiyo zakadoo kasii hooseysa ahmiyad ahaan oo kusii xigta lagu xigsiiyo wahaakada markaa haddii carabi ahaan loo cabiro maqsuudka ahlulcilmigu ay u jeedaan sida ahlulcilmiga qaarba ay tilmaameen waxay noqon lahayd albadaa'atu biاlahami falmuhimi albadaa'atu biاlahami falmuhimi ka ahamka ah ee ahmiyadda badan in lagu bilaabo dabadeeta ka muhimka ah ee ahmiyad ahaan kaa kasii hooseeya in lagu sii xigsiiyo saa loo wado ma fahantay markaa waa kelmad muhiima qaala almualifu athalitha cashara masalada saddex iyo tobnaad masrifu zakaati zakada halka loo leexinayaa laga qaadanaya xadiidka waxaynu ku soo maray in laga qaadayo akhniyada fuqaradana la siinayo fuqaraduna waa masrif ka mida saynu soo sharaxnay dadyowga zakada la siinaayo waa meel ka mid a sideedda qayboodoo ilaahay ku sheegay aayadda qur-aanka ta kale halkan fuqaraa gaar loo sheegay haddii fuqarada gaar loo sheegay masaakiintiina way iskaga guda jirtaa masaakiinta haddii gaar loo jeera fuqahadiina fuqaradiina way iskaga guda jirtaa haddii meel qura lagu wada sheegay sida aayadda qur-aanka ana kala macnay noqonayaano way sii kala liitaanoo faqiirku wuxuu noqonayaa ka aada u sii liiteen waxba hagaagsan haynin miskiinkuna ka waxa weeye waxyarahaya laakiin wixii aanu ku filayn buu noqonaya الرابع عشر مسألة أفرية طبنا كشف العالم عالم كوين فإذا الشبهة مدمد وقيا الشبهة وين كفيدو عن المتعلم قفك وحبرنا أيه الشبهة أنا هل كان وحل وقتش إذا شبهة العلم شبهة قفك مركا حق علمك كجاي من يسي شبهة أسي حق قفك علمك كجاي من يسي أنا وين مسائل كقار جرن وايو ama markaa ay ka dahsoonaadaan masaa'ilka qaar oo de ay u caddaan waayaan kaa qofkii ardayga ahaa ama mutacalimka ahaa haddii waxyaabaha qaar ay ka qarsoon yihiin inuu caalimkii ama kii ku dhaamay u sheego oo uu u caddeeyo ayaa muhiima baabkana waa laga qaadanaya halka laga qaadanayaana innaka ta'tii qowman min ahlilkitaabi halkaa weeyi oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam mucaad wuxuu ku baraarujiyey cidda uu u tagayay xaalkooda arrintaasoo laga yaabo ama dhici karta inay ka qarsoonayd sababta uu ugu baraarujiyeyna waxa weeyaan inuu sii diyaar garoobo oo kugu bo kugu soo booddo aanay ugu noqon hadhow kugu barido ay ugu noqoto uu diyaar ugu sii ahaado cuthaymiinku isagu meel kale ayaa laga qaadanayaa buu sheegayaa halka dambe faida aaacuuka lidalika bida faida aaacuu laka bidalika faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaati halkaasaa laga qaadanayaa buu odhanaya oo wuxuu u sheegay hadday towxiidka ka aqbalaan in salaadii ay ku xigayso alkhaamisa cashara masalada shan iyo tobnaad annahyu waa reebista la yska reebay can karaa'imi alamwaal xoolaha kuwooda sharafta leh ee haldoorka ah oo rasuulku wuxuu ihi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim karaa'imul amwaal la horeynu usoo sheegnay xoolaha kuwa fiican weeye waayahay sida haddaba la ysaga reebay iyaakadani waa taxdiir oo uxadirukabaa ku jirta meesha macnuhu wuxuu noqonayaa dhacaya uxadirku waxaan kaaga digaya xoolahooda kuwa sharafta le inaad ka qaadee wanaagsan taxdiirkaasina wuxuu keensanayaa nahyii arrinkaa in la ysu diidaayo asaadisa cashara itiqaau dacwati lmadluumi qofka la dulmiyey habaarkiisa waa in laga dhowrsado o la yska ilaaliyo wataqi dacwata almadluum ayaa rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam sida la ysaga dhowraye la ysaga ilaalinayaana waa an tajcala baynaka wa baynaha wiqaaya waa inaad isu dhexaysiiso naftaada iyo habaarka qofka la dulmiyey waa inaad wiqaayo iyo wax idinkala ilaalinaya udhexaysiiso waxaasina wuxuu noqonayaa ficlu lcadli wa tarku dulmi cadliga in lala yimaado oo sida cadaaladda ah la waafaqo iyo dulmiga in laga tago oo laga fogaado aye cindakum yaa ikhwaan madluumkaasi dacwaddiisa la aqbalayo waayo ma lmuraadu bih aye fadal qofka sakada laga qaadayo haddii intii ugu wanaagsaneyd xoolihiisa laga qaado madluum buu noqon karaa haye mid kalena uu noqon karaa ha kii sakada la siinaya miskiinka ahaa xoolaa inta ugu liidata haddii loo soo ururiyo la siiyana dee isaga qudhiisu xaqiisi meel baa lagaga dhaca muu lahayn xoolaha inta ugu liidata in loo soo ururiyo soo maha dhexdhexaadkunbay ahayd in la siiyo asaabica cashara masalada toddobiyo tobnaad alikhbaaru waa waranka laga warramay biannahaa baryadii kala dulmiyey laa tuxjabu inaan la xijaabahayn oo rasuulku wuxuu uhi fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab toos baa ilaahay u aqbalaya taasina waxay keensanaysaa taxdiir in aada la ysaga ilaaliyo athaamina cashara min adilati tawxiidi daliilada towxiidka waxaa ka mid a maa jaraa wixii ku dhacay calaa sayidi lmursaliina sayidkii mursaliintoo nebi maxamed ah iyo wa saadaati alawliyaai sayidyaalkii awliyada oo saxaabadii rasuulka ahaa maagaasoo min almashaqati dhibaato ahaaday waljuuci gaajo ahaaday walwabaa'i xanuun ahaaday taasi waa min adilati towxiid macnii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo maray markaa iyo saxaabadii dhibaatooyin badan baa soo maray dagaalay gelayeen oo waxbay qodayeen oo waxa weeye baqaa jirayey oo waxa weeyaan marka difaac baa la galaayey waa la soo jeedayey mashaqooyin badan iyo dhibaatooyin badan baa jira gaajaa jirtay oo weliba wakhtiyadaa khaybartan imaka xadiista aynu ku soo marray la gadoomiye xisaarka lagu hayey gaajo badan baa markaa jirtay ma garata xanuunaa jira oo ku dhacayay rasuulka iyo saxaabadaba ridwaan ullaahi calayhim qisadanna waxaaba halkaa xidhiidh lala ama taa inoo sheegaya cali bnu abi aalib radia allahu canhu awliyada ilaah iyo dadka wanaagsan ka mid ahaa uu xanuunsanayeyba markaasoo indhaha xanuunayo u bakooreysna soo ma wabaagaasay ka mid tihiyo xanuunkaa uu sheegaya marka arrimahaasaa guud ahaan qabsanayay ta noocaasi waxay ka mid tahay min adilati towxiid adilada towxiidkay ka mid tahay sidee bay uga mid tahay waxay uga mid tahay hada yadul liana hada yadulu calaa anahum laa yamlikuuna lianfusihim dara walaa nafca walaa dafcan fakayfa bigayrihim waxay taasi tusinaysaa naftooda inaanay dhib iyo dheef midnaba u awoodahay iyo inay markaa waxyaabaha dhibaatooyinka ka difaacaan midnaba haddii dhibtiiyo dheefta ay gacanta iyagu ku hayn lahaayeen dee dhibaatooyinkaasay iska difaaci lahaayeen soo maaha waxay tusinaysaa inay yihiin addoomaha ilaahay ka mid yihi oo dhib iyo dheef midnaba iyagu gacanta aanay ku hayn wixii ilaahay la doono mooyaane haddii iyagu naftoodii aanay markaa dhib iyo dheef midnaba u awoodahayn fa kayfa bigayrihim kayrkood arrinkaa markaa ma awoodi karaa waa maya hadday naftoodii aanay awoodan cid kale ma u awoodi karaan inay dheef markaa u keenaan ama siiyaan ama dhibaato ka difaacaan waa maya taasi warkaa waxay burinaysaa dadka lagu xadgudbay ee la leeyahay waa awliyo ee la leeyahay fadaa'il iyo karaamaad bay leeyihiin ee lagu xadgudbay warkooday taasi meesha ka saaraysa waayo haddii lagaba soo qaado inay karaamaadkaasi sax yihiin oo fadli ciddaasi ay leedahay karaamadu sheegi mayso qofku inuu afcaashii ilaahay gacanta ku hayo ama uu awoodo karaamo kastuu qofku leeyahay iyo fadli kastoo uu leeyahay dhib iyo dheef midnaba ma hayo wix ilaahay keenay ma qaadi karo wax ilaahay joojiye oo ilaahay uu hayana isagu ma keeni karo soo ma aragti caafimaad ma keeni karo cudurna ma qaadi karo gaajo ma bin karo dembi dhaaf ma keeni karo janno cid ma geyn karo macalasaf shadiidi dad badan oo makhluuqana waa lagu talax tegay oo umuurtaas iyo wax ka daran baa laga aaminay taasi cashare masalada sagaal iyo tobnaad qowluhu hadalku rasuulku uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laucطiyana raayata calanka waxaan u dhiibi doonaa ilakh kelmadaasi waxaa loo soo gaabsaday ilaa akhirihi ilakhdaa ilaa akhirihi baa loo soo gaabsaday xadiidka sii wado hadalka rasuulku sidaa uu yihi calamun calaamad weeye min aclaami nubuwa calaamadaha nebinimada ka mid ah waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam shay markaa aan la gaadhin buu ka warramay berri wixii dhici doona sidii baanay u dhacday calaamaatu nubuwana aada bay u badnaayeen alcishruuna masalada labaatanaad tafluhu tufistiisa rasuulku uu ku tufay fii caynayhi cali labadiisii indhood calamun iyaduna waa calaamad min aclaamihaa calaamadaha nebinimada ka mida aydan noqode aydan masdaru aada yaiidu aydan wey aada yaiidu aydan noqode arrintaasina iyaduna waa min aclaami nubuwa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali oo indhaha u il daranoo bakooraysan markii uu ku tufayba cuufiya fi lxaali isla markiiba uu bogsaday kaa lam yakun bihi wajacun sidii xanuunba aanu qabin oo kale ayuunbay markiiba wac ya taasi waxay tusinaysaa waxa weeyaan calaamadihii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka mid ah alxaadiya walcishruuna masalada koob iyo labaatanaad fadiilatu caliyin radia allahu canhu cali bnu abi aalib waa fadligiisa fadligiisa iyo qiimihiisa weeye waayo wuxaa xadiidka aynu ku soo maray annahu yuxibu allaha warasuulahu wayuxibuhu allahu warasuuluh in isaguna ilaah iyo rasuulkiisa uu jeclaa ilaah iyo rasuulkiisuna ay jeclaayeen hadihi fadiilatun cadiimat jidda waa fadli aada iyo aada u weyn weeye waana ta keentay saxaabadu inay u hanqaltaagaan oo arrintaa rasuulku ka warramay mid kastoo ka mida uu rajeeyo oo uu doono si fadligaa weyn markaa ay noqdaan kuwa u haysta isagoo cali bnu abi aalib fadligaa lahaa ikhwaani ayuu haddana aada iyo aada u diidi jiray inay dadku ku talax tagaan oo isaga lagu xadgudbo aada iyo aada buu u diidi jiray oo isagoo nool bay qaar yidhaahdeen ilaahay baa tay gebgaaguba waxaanu aaminsanna inaad ilaahay tay qaar baa yidhi dabadeetana intuu soo qabqabtay wixii baxsaday mooye wixii kale oo godad la qoday oo dab lagu shiday ayuu yihi ka noqda ciddii ka noqon weydayna kolkaa wuu ku guray dabkaasaa lagu guray waa kii lahaa inii idaa ra'aytu lamra amra munkaran ajajtu naarii wa dacawtu qumbura halkaasaa ay ku guray dadkii ku talax tegay cabdillaahi bnu cabaas radia allahu canhu ardaah markii loo sheegay wuxuu yihi haddaan isaga ahaan lahaa horta waan layn lahaa ee rasuulkaa yihi calayhi الsalaatu wasalaam man badela diinahu faqtuluuh dadkani waa dad ridoobay oo gaaloobay cali ilaaha ku sheegay kolkaa waan layn lahaa laakiin maan gubeen buu ihi oo dabka waxa weeye kumaan gubin xadiidkii kale u daliishaday cali qudhiisa hadalkaa ibnu cabaas wuu gaadhay adigu meelo kale aynu insha allahu tacaala kaga sii warrami doona waay athaaniya waalcishuruuna sanada laba iyo labaatanaad fadlu saxaabati saxaabada fadligooda weeye qiimahooda fii dawkihim tilka leyla dabaalashaday dabaalanayeen daraaddeed ee ay dhex gelayeen tilka leylata habeenkaa ay markaa ka warramayeen ciddii la siin doono iyo wa shuqlihim mashquulkay ka mashquuleen weeye can bishaarati alfatxi furashadii bushaaradii furashada oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam cidda calanka loo dhiibayaa inay sifadan leedahay iyo in khaybar la furan doono labada arrin buu wada sheegay tii dambe furashada ahayd waabay ka mashquuleen oo taa horunbay ku mashquuleenba oo tan dambey sugmay bushaarayn oo meesha waynu furaynaynaa berri berri baa ilaahay maaragtay inoo furaya saamay odhan ee taa horun bay markaa rogrogayeen oo ay ka warramayeen taasina waxay inoo sheegaysaa fadligooda iyo xirsuhum cala alkhayr khayrka siday ugu dadaalayeen iyo siday u jeclaayeen ilaah iyo rasuulkiisa inay markaa jeclaa inay jeclaadaan haalitha walcishruuna masalada saddex iyo labaatanaad alimaanu bilqadari qadarka in la rumeeyo ayaa laga qaadanayaa baabkan ama xadiidkaa dheer waay qadarka in la rumeeyo macnihi aada ogaato wixii ilaahay kuu qoray inaanu ku seegahay hadduu madaxnimo yahay kow dheh hadduu caruur yahay laba dheh hadduu caafimaad yahay saddex dheh hadduu xooliye adduunyo yahay afar dheh wixii ilaahay kuu qoray ku seegi maayo wax ilaahay adiga uu kuugu talagalayna cid kale qaadan mayso ayaa wax walba ilahay hore usii qoray soo maha ilaahay isagaa qaybiya arsaaqda iyo aajaasha ilaahay jala wacalaa isagaa qaybiya markaa kursi ilaahay uu hore usii qoray inaad adigu ku fadhiisan doonto lagama yaabana cid kale ku fadhiisan mayso dhadhamo ilaahay kuu qoray inaad adigu quudato aada cuntood shiriinkaaga marisana lagama yaabana cid kale inay cunto qofku waa inuu taa rumaysnaado wuu sii caddeeyo wuxuu ihi lixusuulihaa dhicista ay u dhacday daraaddeed helista macni uu helay daraaddeed haadaasi calanu dhiibistii bay noqonaysaa helista uu helay calanu dhiibistii daraaddeed liman lam yasca lahaa cid aan markaa u dhaqdhaqaaqin oo aan waxa weeye warba uhaynba oo waxaa calankii loo dhibay cali oo markaa halkaa lagu hadal hayay ee lagu rogrogayay ba aan joogin oo dee iska xanuunsanayo meel kaleba joogay iyo wa manciha diidista loo diiday darteed caman sacaa ciddii u dhaqdhaqaaqday u saciiray saxaabadii habeenkii oo dhan faallaynayey raggii waxa weeye madaxa kor u taagay ee la doonayay in la idhaha adiga weeye eegada iyo raggii habeenkii oo dhan faallaynayey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam subaxii kusoo kalahay eeg hadda looma dhiibin ee cali oo markaa isagoo aan markaa meesha ka maqnaay oo aan goobtaba joogin ayaa loo dhiibay waayo isagaa ilaahay hore ugu sii qoray oo uu sii qadaray isagii baa markaa helay markaa ta noocaasina waa mid aada iyo aada u muhiima weeye meeshana ka saari mayso walow qadarka ilaahay ha jira laakiin aan asbaabta lala yimaado oo wixii maaragta asbaabta lala yimaado saxda ahayn sharciga ka hor imanayn dee iyadu waa saxoo adilo kalaa laga qaadanaya الرaaبعة والعشhروuنa sanada afar iyo labaatanaad alaadabu edabta ku jirta weeye fii qowlihi hadalkuu rasuulku uhi calaa rislika kaadso oo si degan u soco adabta ku jirtaana waxa weeyaan ee laga qaadanayaa si degan inay u socdaan oo aanay waxa weeyaan degdegin oo ay iska hubiyaan jidgooyada meelaha u geli karta ilan cadow bay ku socdaan iyo wixii lamid a ayar iska socdaan alkhaamisa walcishuruuna addacwatu ila alislaami islaamka in la isugu baaqo ayaa laga qaadanayaa xadiidkan dambe qabla alqitaali dagaalka ka hor waayo rasuulku wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam unfud calaa rislika xataa tanzila bisaaxatihim uma adcuuhum ila alislaam duleedkooda marka aad degto inta aanad dagaalka ku eekayn islaamka ugu baaq baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam marka dacwaddii baa laga horreysiinayaa dagaalkii asaadisa walcishuruuna anahu mashruucun anahu yeedhmadu mashruucun waa mid loo sharci gareeyey liman dacuu cid loo yeedhay qabla daalika intaa ka hor oo waquutiluu lala dagaalamay xataa cid hore dacwadda loogu bandhigay oo qaadan weyday oo hore loola diriray marka la doonayo in mar kale lala dagaalamo lagu celiyo waa mid mashruuc ah in markaa labaadee la doonayo in lala dagaalamana horta dacwadda loo bandhigo lagu horreysiiyo mar walba waxaa la doonayaa inay dacwadda iyo khayr ka qaataan haddaba halkaa sidaa saxiixa ah masalaa ku jirtaa khulaasadun baynu sheegaynaa gaalada marka lala dagaalamayo haddii aan hore wax dacwada loogu bandhigin in dacwadda lagu bilaabo lagu horreysiiyaa waajib weeye waxaa u daliila xadiidkan iyo axaadiidta kale uma adcuuhum ila alislaam islaamka ugu yeedh waaya haddii laakiin gaaladan hore dacwadda loo gaadhsiiyey oo hore loogu baaqay oo ay hore u diideen marka labaad ee lagu celinayay in dacwadda la horreysiiya waajib ma aha soo ma aragti waajib ma aha eh waa shay un markaa mashruuc ah oo dacwadda waa lagu bilaabi karaa markaa labaadna dacwadba inaan lagu bilaabine lagu kadiyo oo iyagoon iska ogeyn la qabtaana waa mid jaa-isa taana waxaa u daliila xadiidkii ibnu cumar ee saxiixeynka ku yaale rasuulku uu lahaa saxaabigaasi qiimaha badani radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa bani lmusaliqi wahum gaaruun rasuulku waxa uu weeraray nimankii bani lmusaliq la odhan jiray oo khusaaco ka tirsanaa iyaga oo qaaruun ah yacnii qaafiliinahoo aan dagaal iska filahayn ayuu rasuulku weeraray calayhi salaatu wasalaam oo subax xoolahoodii iska soo aroorsaday oo iska hawlahoodii iska kala haysta ayuu weerar ku asqay ilaa uu gacanta kusoo dhigay marka sababtuna waxay ahayd bay ahlulcilmigu idhahdeen horey dacwaddu u gaadhay soo ma aragtid hore ayay dacwaddu u gaadhay oo loogu baaqoy u diideen waxaanu rasuulku maqlay calayhi salaatu wasalaam in odaygoodii ama abaabulahoodii uu dagaal wadwado oo wax ururinayuu maqlo dabeetna uu ka gaadhsiiyey masaladan dambe uu yihi cid lala dagaalamay oo dacwadda hore loogu bandhigay haddii lagu karaar celinayo waxaa laga qaadanayaa nimankan imaka yahuudda ahee khaybar deganaa ee cali loo diray kolkan dee horea dacwadda loogu bandhigay dacwadda hore ayaa loogu bandhigay horaa loola dagaalamay oo madiine intii aan laga qaxineen laga eriyin baa markaa dacwadda la gaadhsiiyey haddana marka labaad ee cali rasuulku uu diraya calayhi salaatu wasalaam wuxuu le horta dacwadda ka horreysiyey soo ma aragtid asaabica walcishruuna masalada toddobiyo labaatanaad addacwatu ila allahi bilxikma addacwatu ila allah ilaahay xaggiisa waa in dadka loogu baaqa bilxikmati si xikmadi ay ku dheehan tahay liqowlihi baa u daliila hadalku rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam akhbirhum bima yajibu calayhim uga waran waxa waajibka ku ah oo xaqa ilaahay ahaaday ka dacwa ila llahi xikmad bay u baahan tahay oo ilaahay baa yihi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana si xikmada waddada rabbigaa dadka ugu baaq xikmaddiina waxaa ka mid ah in towxiidka loogu lagu bilaabo waxaa ka mid ah in dadka shirkiga looga digo oo halkaa waxaan walaalayaal idinku baraarujinayaa altaxdiiru min ashirki shirkiga iyo madaahirtiisa in laga digoon dadka loo qarina loo caddeeyo waxay ka mid tahay xikmadda addacwa ila allah loo gudanayay ka mid tahay maxaa u daliila bal hadda qisada luqmaan ee qur-aanka rabbi kaga warramay akhriya bilowgeeda ilaahay muxuu ku sheegay walaqad aataynaa luqmaana alxikmata an ishkuru lilah ilaahay inuu luqmaan xikmad siiye buu sheegay soo maha haddana dacwadiisi muxuu ka bilaabay luqmaan sida rabbi ka sheegay yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmu cadiim marka in shirkiga laga digo waa min alxikma xikmadday ka mid tahay in dadka shirkigii laga qariyo iyagoo shirkigii waxa weeye samaynaya ilaahay khayrkii baryaya qubuurtii dawaafaya la yidhaah waa fiicantiine masaajidkana kaalaya ama laga qariyo ama wacdi guud in lagu wacdiyo waa khilaaf alxikma taas xikmadday khilaafsan tahay waxaa kaloo xikmaddii ka wada ka mida in dadka waajibaadkii kale loo sheego sida salaada iyo waajibaadkii kale ilaahay jala wacala u saaray muxaramaadkii in looga digo ilaahay jala wacala uu ka xarimay kullu dalika xikmadda dacwa ila allahi loola imanayo ayay soo gelaysa waay athaamina walcishruuna sanada sideed iyo labaatan almacrifatu waa garashada la garanayo bixaq illaahi xaqa ilaahay ee fi lislaami islaamka dhexdiisa ahaaday bima yajibu calayhi min xaq illahi tacaala fiihi baynu soo maray fiihdaa damiirku islaamku u noqonaya fi lislaam marka waa garashada la garto xaqa ilaahay islaamka dhexdiisa ah xaqaasi wuxuu noqonayaa dadku markay islaamaan ee towxiidka ay qaataan uu ku leeyahay ficlu lwaajibaati wa tarku lmanhiyaat marka lasoo ururiyo in qofku waajibaadkii kale ee towxiidka marka laga yimaado waajibk waajibaadkii kale uu la yimaado oo salaaddu ugu soo horeyso manhiyaadkii iyo munkaraadkiina uu ka tago uu iskaga fogaado marka lasoo duldubo waa kaa a markaa xadiidka horena wuu balbalaadhiyey towxiidka ugu yeer salaada kuxigsiisa kada kan dambena si guud unbaa rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam waana iswaafaqsan yihin ataasica walcishruuna salada sagaal iyo labaatan hawaabu man abaalka cidi ay helaysa weeye ciddaasoo ihtada ay ku hanuuntay calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ku hanuunay rajulun waaxidun qof keliya oo rasuulku wuxuu sheegay laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam min xumri annacam waaya kelmadda xumr miimka waa la reebayaa mufradkeedu muxuu yihi ya mufradkeedu eshi waa axmar weey xumr kelmaddaasi sidaasay jamc ku tahay ma fahantay mufradkeeduna waa axmar xumrun waa jamcu axmar hadii laakiin xumur la ydhaha ka hor oo miimka la godo ya jamcu ximaar bay noqonaysaa mufradkeedu markaa ximaar buu noqonaya sidaa awgeed waa inaad iska ilaaliso miimkaa inaad xarakadiisa dudo oo keliya macnuu isku bedelaya soo maaha haddaad godo waxay noqonaysaa min xumuri nacam dameeraha geelay noqonaysa ma fahante de sidaana looma jeedo min xumri nacam geela kiisa cascas bay noqonaysaa geeloo quran looma jeeda waxaa loo jeedaa wax kastaoo nafiis oo qaali ahoo qofkuu jecel yahay qof keliyaoo ilaahay sababtiisa ku hanuuniyaa uga wanaagsan ma garata marka dacwa ila allahi waa mid fadli weyn leh oo qofku ay tahay inaanu had iyo jeer dhayalsan kan salaada u sheeg khayrka u sheeg wanaagga ku baraaruji athalaathuuna masalada soddonaad alxalifu waa in lagu dhaarto cala alfutya fatwada waa in lagu dhaarto yani yani arrintaasi inay bannaan tahay baa laga qaadanaya waayo rasuulku wuxu uhi fawallah ilaahay baan ku dhaartay ilaa an yahdiya allah marka rasuulku waa dhaartay calayhi salaatu wasalaam maslaxad iyo arrin muhiima dartii un baanu u dhaartay waay waxaanu cali sii farayaa uu ku baraarujinayaa dadkaa uu u tegayo haddii ilaahay markaa gacantiisa uu ku hanuuniyo sababtiisa ay ku hanuunaan fadli waayn iyo ajar weyn inuu helayo taasina waxay ku xambaaraysaa cali iyo dadkii la socday inay ku dadaalaan sidii dadkan ay u kasban lahaayeen ee dacwadda iyo khayrka ay u qaadan lahaayeen masaa'il kalena waa laga qaadanayaa baabku ay tahay ka mid tahay ihbaatu sifati almaxabati lilahi jala wacala inu xadiidka kusoo maray oo ay ka mid tahay jawaasu alxalifi min hayri istixlaaf qofku inuu dhaaran karo iyadoon la dhaarsan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markanuu dhaartay fawallaahi uu yidhiba dee cidimay dhaaran cidimay dhaarin arrin laakiin maslaxa iyo dana ayuunbuu u dhaartay dhaartiiyo wixii ku saabsanna baabab gaaraho ay leedahay baynu insha alla kitaabka ugu tegi doonaa masaa'il badan oo kaleo kuwaasi ay ugu muhiimsan yihiinna way ku jiraan masaa'ilka muhiimkaa waanaynu soo sheegnay waxaa ka mid ah waata aynu casharkeena maanta ku joojinayna insha allahu tacaala bacthu ducaati ila allah dadka ducaadda ah in la diro loo diro wadamada iyo magaalooyinka madaxdu ay u kala diraan saasaana dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadiisuba ay ahayd dad dadka qur-aanka bara oo cilmiga bara oo tawxiidka bara oo xaqa bara oo diinta bara diinta ku kala xukuma in loo diro waaya laakiin dadkaasi dad dee cilmi le waa inay yihiin oo ikhwaani qof markaa iska caamo ah oo aan cilmi lahayn in la idhaha kaali dacwadda ka shaqeeyo dadka khayrka gaadhsii ta noocaas iyadu wax daliilaho ay leedahay kitaab iyo sunno midnaba ma jiro lagama yaabana qofku markuu caamo yahay waa inuu wax barto oo naftiisa u dhiso tacliinta marka uu wax fahme uu ku kala baxan kolkaa dacwadda uu faafin karaa waan usii kororsan karaa hase ahaatee shay khayr ah oo aada garanaysa khayrnimadiisa haddaad aragto qof ka tegaaya walow cilmiba ayaanaad lahaanine war walaal waxaas waa khayra same waad odhan karta shay munkara haddaad aragto qof ku dhacaaya walow cilmi badanba ayaanad lahaanine waad odhan kartaa waxaan waa waa muxarame walaal iska daa mid baad aragtay khamri cabaya waxaad odhanaysaa sheekh ma ihi ama arday ma ihi horta waxbaan soo baranayaa su marka wax soo bartaan odhanaya khamriga iska daa maya khamrigii waa la garanaya inuu xaaraan yahay soo maaha waa macluum min addiini bidaruura marka waxaad odhan kartaa war waxaan walaal waa xaaraana iska daa war sigaarkan iska daa war qaadkan iska daa war waxaan waa xaaraana iska daa waad ku odhan karta hadaad aragta mid halkaa taagan iyadoo salaaddii lagu jiro gidaarkaa taagan dee odhan maysid waan iska dhaafayaa oo markaa caamaan ahay anigu oo dee sheekh ma ihi waan iska dhaafayaa waa inaad tidhahda salaada soo gal ilaahay ka cabso salaaddii waa lagu jiraa kaalay salaadii marka arrinkaasi waxay soo gelaysaa alamr bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ta noocaasi ta la diidanya maaha laakiin qofku inuu idhaahdo markaa anigu diintaan ka shaqaynaya qof daaciyaa noqonaya dadkii diinta uga fatwooda oo ku faafiya oo ugu yeedha oo muddo dheer diintaa mooye wax kale aan ka ka hadlo diintii ku wacdiyo intuu halkaaysa soo taago maanta oo dhan diin ka sheekeeya qofka noocaasa maxaa laabud u ah inuu basiiro ku sifaysnaado basiiradii aayadda ilaahay kusoo sheegay calaa basiira haddii kale dee khatar buu ku jiraa isaga quliisa waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye waxaan diin ahayn diin ku sheegaa dhici karta oo dee dambaababa ayaa iska dhici karta ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo towxiidka ilaahay haynagu dilo haynagu nooleeyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi